bsmi illaahi الرxmn الرaxim alxamdu llaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacala baabu ma yaqulu ida kharaja min alkhalaa baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay yaquulu qofku uu dhahayo ida kharaja min alkhalaa'i haddii uu ka soo baxo musqusha qaala xadahanaa moxamed bnu ismaaciil wa huwa moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllah qaala xadahanaa malik bnu ismaaciil wa huwa abu ghasaan annahdiyu abu ghasaan annahdiyu hiqat mutqinu صaxiixu اlkitaab akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can israa'iila wahuwa israa'iilu bnu yuunusa bni abi isxaaq asabiiciyu abu isxaaq asabiici ayaa awow u ah abu isxaaqna dadka asaaniidda kuufa ay ku wareegto ayuu ka mid yahay can yuusufa bni abi burdata wa huwa yuusuf bnu abi burda ibni abi muusa wahaqahu bnu xibbaan walxaakim walcijliyu wاldahabiyu xadiidkiisa ibnu khuseyme ibnu xibbaan iyo xaakim way saxiix yeeleen ayb can abiihi wahuwa abu burda abu burda ibn cabdillaahi bni qays alashcari can caaishata qaalat kana nabiyu sala اllahu alayhi waslam waxay tihi nebigu wuxuu ahaa idaa kharaja min alkhalaa'i hadduu musqusha ka soo baxo qaala wuxuu dhahayay gufraanaka ay atlubu waxaan dalbayaa gufraanaka dembi dhaafkaaga qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun gariibun xasan xadiidkan waa xadiid hariib ah oo xasan ah buu yidhi marka hore waxaan usoo sheegnay hadduu xasan iyo hariib israaciyo xasanku waa xasanun lidaatihi marka qaraabaduna ma diidayso xusniga markaas laa nacrifuhu ila min xadiidi israa'iil can yuusufa bni abi burda wa abu burdata bnu abi muusa ismuhu caamiru bnu cabdillaahi bni qays ayaa la yidhaha alashcariyu walaa nacrifu fi hada albaabi baabkan baabku marka wuxuu ka wadaa maa yaquulu ida kharaja min alkhalaa wuxuu ku soo aroora baabkaas axaadiidtiisa ma ogin buu yidhi ilaa xadiida caaisha xadiidka caaisha maahane ayb isagaana ugu saxiixsan baabkan marka musqusha laga soo baxo wax la yiraahdo xadiidkan caaisha ugu saxiixsan kuwa kale marka maqaal iyo hadal kama marna ayb marka tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir waa isdaboolayaan waxaana xadiidku uu tilmaamayaa qofku waxa uu dhahayo markuu kasoo baxo musqusha khala'na marka waa ka caamsan tahay meel loo diyaariyey in lagu xaajo guto sida musqulaha ama meel aan loo diyaarinin laakiin qofku isagu uu aaday sida duurka markuu soo dhammaysto xaajadiisa ayuu markaas qufraana ka dhahaya qufraanaka dembidhaafkaagaan dalbayaa ilaahow maxay marka dembidhaafkan uu dalbaya muxuu ka dembidhaaf dalbaa waxaa ugu fiican ay culimmadu yidhaahdeen wuxuu ka dembi dhaaf dalbayaa qusuurka iyo gaboodfalka isaga marka ku jiro oo kaga imaanayo nicmada alle inuunan gudi karin nicmada alle inuusan gudi karin cuntada ilaahay siiye caafimaadka loogu daray jirkiisa inay gashay intii nafciga lahayd lagu reebay intii kalena iyada oo intay si aynan u dhibin laga soo saaray intaas oo nicam ah shukrigood lama guda karo meeshaas marka qusuurka iyo naqsigaas yaan ilaahu dembi dhaaf kaa weydiisanayo qaala alimaamu tirmidiyu raximah llah baabun fi nnahyi can istiqbaali lqiblati biqaa'itin aw bowl baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi nahyi fii bayaani nahyi nahyigii caddayntiisiibuu u baab yahay iska reebidii layska reebay can istiqbaali lqiblati qiblada in loo jeesto biqaa'itin aw bowlin xaaladda uu ku jira saxarada ama kaadida dhexdeeda inuu u jeesto qiblada nahyiga caddayntiisiibuu u baab yahay marka waa adabu lkhalaa qaala xadahanaa saciidu bnu cabdiraxmaan almakhzuumiyu saciid bnu cabdiraxmaan almakhzuumiy shaykhu tirmidi waxaa weeyaan abu cubaydillaahi almakhzuumiyu hiqatun akhraja xadiidahu altirmidiyu wاnnasaa'iyu qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna huwa sufyaanu bnu cuyayna abu muxamed alhilaaliyu اlmakiyu imaamu shaafici sheekhiisuuna ahaa a'imadii xijaazna nin ka mida ayuu ahaa oo imaamu shaafici uu yidhi lowlaa sufyaan oo maka joogo wa maalik oo madiino joogo ladahaba cilmu lxijaaz xijaaz cilmigeeda waaba tegi lahaa haddaysan labadaa nin ahayn ayuu yidhi marka sufyaan bnu cuyayna waxaa weeyaan axad la'ima can zuhriyi zuhri markaana noogu horeyso yaan filayaa zuhri marka moxamed bnu muslim bni cubaydillaahi bni shihaab azuhri ayaa la yidhaahdaa axadu man yaduuru calayhi lisnaad waa dadka isnaadka uu ku wareego aad buuna ugu imaan doonaa kitaabkan iyo kutubaha xadiidkaba markaa magaciisa waa moxamed bnu muslim bni cubaydillaahi bni shihaab azuhri waa nisbadiisa ayb waa imaam hiqaah oo jaliil ah ayb can caطaaءi bni yaziid allayhiyi waa zuhrina markaa alama sitaa ka wariso caطaaءu bnu yaziid allaythi wahuwa almadaniyu nazilu shaam hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can abi ayuba alansaariyi qaala abu ayuub alansaari magaciisa waxaa leedaha isagaa sheegi doono khaalid bnu zayd waa ninkii nebiga kusoo degay sala allahu calayhi wasalam qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu waxau yidhi idaa ataytum haddaad timaadaan alghaa'ita meesha hoose godka ee lagu saxaroonayo ama lagu kaadinayo lagu xaajo gudanayo falaa tastaqbilu lqiblata qibladaha qaabilinina biqaa'itin idinkoo ku dheehan saxaro walaa bowlin idinkoo kaadi ku dheehan oo yacni markaa macnaheedu waxay tahay muqtariniina biqaa'itin walaa bowlin idinkoo xaajo ku jiro oo xaajo aad ku dheehantihiin oo dhaxda kaga jirtaan qiblada ha u jeesanina xaaladaas walaa tastadbiruuha ha u dabajeedinina marka qiblada ayaa siyaanatan lixurmatiha xurmadeeda la ilaalina walaakin shariquu bari u jeesta ow qaribuu ama galbeed u jeesta warxdhac ayb marka walaakin shariquu ow qaribuudana de waa qofkaysan qiblo u ahayn waayo bari iyo galbeed haddii bari iyo galbeed qofka qibladiisu ay ku aadaan looma jeesan kara ayagana leanna nebigu sal ll cl slam reer madiinuu la hadlayaa markaan madiinana ninka joogaa qibladu koofuray ka xigtaa qibladu markay koofur ka xigto bari iyo galbeed waxay marayaan marka meelaan qibladii shaqo aynan ku lahayn laa istidbaar walaa istiqbaal midna markaa ku qaabili maayo waa innaga meeshan ku aan hadda yacni aan joogno jihadeeda kale waa madiina innaga waqooyiyay qiblada naga xigtaa sharqi iyo qarbi marka waa u jeesan karnaa saxaradii waa loola jeesan karaa iyo kaadidii leanna qiblo nagama xigto laakiin qofka jiro aqsal qarbi qofka jiro meesha ugu shishaysa galbeedka wuxuu usoo jeesanayaa bari qibladiisuba bariyay noqona maka bariyay kasoo xigay qofkaasoo kale marka walaakin shariquu ow qaribuu isaga uma taalno lianna qibladii laa tastaqbilu lqiblata biqaa'itin baa yaa taagan markaas a'immadu saasay dhaheen qaala abuu ayuub abuu ayuub waxauu yidhi faqadimna shaama shaam ayaan soo galnay fawajadnaa waxaan aragnay oon helnay maraaxiida musqulo qad buniyat la dhisay mustaqbila alqiblati qiblada qaabilkeeda loo dhisay musqulo fadhigoodu ou qiblada u jeedo ayaan aragnay fananxarifu waa leexanaynay canhaa xaggeeda qiblada xaggeedan ka leexanaynay wanastaqfiru llaha allana dembi dhaafaan weydiisanaynay marka istikfaartan towjiiheeda sideebuu noqonayaa saddex macnay ku towjiihiyeen abubakar ibnulcarabi sida uu sheegay wanastaqfiru llaha allaan dembi dhaaf ka dalbaynay min alistiqbaali intaa yartaa oo aan qaabilnay oo aan u jeednay xagga qiblada iyaan xaaladaas aan ku jirno waxaan ayaan ilaahay dembi dhaaf ka weydiisanayna xaalad labaad waxaa la yidhi ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayna wuxuu ka wadaa ashay-u bishayi yudkar shaygu waxba waxba waxbuu ku xasuusiyaa markuu nahyigii soo xasuustay ayuu dunuub kale ilaahay dembi dhaaf ka weydiisana istikfaartu xaggaasna waa ku socotaa waa la yidhi macnaha saddexaad waxaa la yidhi wuxuu u dembi dhaaf dalbayaa waxay tahay nink qofkii dhisay dadkii sidaa u dhisay ayb wanastakfiru llaha allaan dembi dhaaf weydiisanaynay libaaniiha isqulahaas ninkii kuwii dhisay ayaan ilaahay dembi dhaaf u weydiinaynay dee qofka qaladka ku jiraana in dembi dhaaf loo weydiiyo wax ceeba ma leh saddexdaa towjiih ayay ku sheegeen ayb midkaas dambaana ibnu daqiiq ilciid uu aada uga hadlaa axkaamulaxkaamka ayb xadiidka waxaa ka muuqata fiqhi ahaan abu ayuub alansaari nahyigan laa tastaqbilu lqiblata biqaa'itin waa camimaya meeshu ha ahaato meel musqul ah oo dhisan meel saxara ah ha ahaato isaga cumuumkaasuu ku tegay waxaa laga yaabaa marka axaadiidta kale inuunan arkin sidaa darteed marka cumuumkii un ou iska haysto tirmidiisa waa towjiihin doonaa ayb wa fi lbaabi baabkan waxaa imaanayo ku sugan can cabdillaahi bni alxaari xadiid cabdillahi bni alxaari laga warinayo wa macqil bni abilhaytham wa yuqaalu waxaa la yidhaha macqil bnu abi macqil wa abi umaamata wa abi hurayrata wa sahli bni xunayf ayb intaaba baabka yani axaadiidtaasba baabkay ku jiraan wa xadiidu abi ayuuba xadiidka abu ayuubna axsanu shayin fi hada albaab shaykan ugu wanaag badan weeyaan baabkan dhexdiisa waa asax uguna asaxnimo badan yani xadiidkan abu ayuub ayaa kuwan oo wafilbaabi uu ku sheegay isagaa ugu asaxnimo badan wa abu ayuuba abu ayuubna ismuhu khaalid bnu zayd waay wzuhriyu zuhrina ismuhu muxamed bnu muslim bni cubaydillaahi bni cabdillaahi bni shihaabin الzuhriy wa kunyatuhu abu bakrin ayaa leedahay ayb qaala abulwaliid almakiyu caadada tirmidi caadaadkiisa waxaa ka mid ah wixii u baahan towjiih inuu xoogaa towjiihiya axaadiidta hadday tafsiir u baahato hadday kuwo kale ka hor imaanaysa sida jamcinteedu noqonayso iyo waxyaabaha qaala abulwaliid almakiyu abulwaliid almakiy waxaa la yidhaha muusa bnu abiljaaruud shaafici saaxibkiisa ahaa qaala wuxuu yidhi qaala abulwaliid almakiyu qaala abu cabdillaahi shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi inamaa macnaa qowli nabiy sal ly slam nebiga qowlkiisa macnihiisu wuxuu un yahay laa tastaqbilu lqiblata biqaa'itin walaa bowlin walaa tastadbiruuha uu yidhi inamaa hada kan fi lfayaafi waa meelaha saxaraha ah qofku markuu bannaan ku xaajo gudanayo fi lfayaafi alfayaafi ay alsaxaari wasnan wa macnan sidaas waay mufradkeedana alfayfa ayaa la yidhaha alfayfa waa dhulka saxaraha ee bannaanka duurka fa amaa fi lkunufi laakiin musqulaha almabniyati lahu loo dhisay fa amaa fi lkunufi musqulaha almabniyati la dhisay lahu ruksatun rukso ayuu u leeyahay qofku fii an yastaqbilahaa inuu u jeesto qibladii wahaakada qaala isxaaq isxaaqna sidaasuu yidhi marka xadiidkan wuxuu rabaa inuu ku yidhaha imaamu tirmidi caam ma aha ee xadiidkan abu ayuub wuxuu tilmaamayaa marka la joogo meel bannaana laakiin musqul markii lagu jiro dhisan dhibaato ma leh meeshii loo jeesto haddii la qaabilaya haddii loo daba jeediyaba dhib ma laha sidaasna hadda baabka soo socdo axaadiidteeda ku keeni doonaa sideedana mas'aladan oo hadda ka hadlaya alimaamu tirmidi saddex qowl oo mashhuur ahaa ku jirto way ka badan yihiin laakiin saddexdan unbaa u dhow cumuumka in la yidhaha waxba lama kala qaadaayo sideeda maba la ogolo istiqbaal iyo istidbaar laa fi lbunyaani walaa fi saxaari waana madhabta uu ku tegay abu ayuub madhabta labaadi waxa ay tahay sidaan tirmidi sheegay in la kala qaado oo loo kala qaado saxaari iyo bunyaan meelaha dhisanina istiqbaal istidbaarku dhib male waa la ogolyahay meeshu hadday bannaan tahayna lama ogola istiqbaal iyo istidbaar midna madhab saddexaadaa jirta marka oo imaam axmed loo nisbeeyo oo isaga keeni doonana madhabtaasi waxay tahay meesha marka ay dhismo ay tahay meel dhisan istiqbaalka lama ogola istidbaarkaa la ogolyahay istiqbaalkii lama ogola istidbaar laakiin waa la ogolyahay marka imaamu axmed isaga tafsiilkan meel dhisan iyo meel aan dhisnayne bannaan ah wuxuu gelinaa keliya istidbaarka u dabajeedinta laakiin istiqbaalku marnaba ma bannaana agtiisa saxaro ama bunyaan waxay rabtaa ahaato ayb aan aragna marka baabka axaadiista uu ku keenayo wa qaala axmed bnu xambal axmed binu xambal waxa uu yidhi imaam axmed inama aruksatu min anabiyi sal l salam ruksada nebiga xaggiisa ka ahaatay fi istidbaari alqiblati qiblada u dabajeedinteeda biqaa'itin aw bowlin waay loogu dabajeedo loo dabajeediye qiblada qofku markuu saxaroonaya ama kaadinayo ruksadu taas istidbaarka fa ama istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideeda falaa yastaqbiluhaa maba qaabilaya iyada sina kaanahu waxaad moodaa buu yidhi marka tirmidi lam yara inuunan u arkin fi saxraa'i saxaraha walaa fi lkaniifi iyo musqulaha an yastaqbila alqiblata qiblada inuu u jeesto ma arko imaam axmed marka imaam axmed istiqbaalkii bataatan waa diida istidbaarka ayuu kala qaadaa bunyaan iyo saxaro imaamu shaafici iyo imaam maalikna waxba ma kala qaadayaan iyagoo istidbaar iyo istiqbaalba saxaro iyo waxay u kala qaadayaan bunyaan un bis hadday dhisan tahayna istiqbaal istidbaar waa ku bannaan yahay haddaynan dhisnayn meeshana labada ma bannaanaanayo ayib istidbaarka marka xadiidkeeda waa la yaqaanaa oo waa xadiidka ibnu cumar uu keeni doono markuu fuulay gurigii xafsa nebigou arkay oo laba dhagax kor taagan oo markaa yacnii mustaqbila shaam mustadbira alkacba isagoo kacbadii ay xagga dambe ka jirto imaam axmed marka xadiidkaas isagu waa arkay wuuna qaatay waana meesha uu istidbaarku dhismaha waa ku bannaan yahay uu yidhi istiqbaalkii marka maxaa u daliila xadiidka soo socdo jaabir fiiri marka baabu ruksati fi dalika baabu bayaani ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay fii dalika arrinkaas ishaarada marka xaggay u laabane istiqbaalkii u laabane ayb in qiblada loo jeesan karo haddii dhismo qofka uu ku jiro taa ruksadeeda qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar wamuxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa zamin labaduna aima sita waa ka wariyeen ayb labadooduna laba waxay ahayn reer basro laba imaam isku waqtigay dhinteen isku da-na waa ahaayeen waxaa la dhihi jiray ka farasay rihaan ayay ahaayeen labadooda qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wmoxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa wahbu bnu jariirin wahuwa wahbu bnu jariir bni xaazim hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sitta qaala xadaanaa abi abiis waa ayo jariir bnu xaazim alsdi waa hiqa hiqatun laakin fii xadiidihi can qataadata dacfun jarxi muqayadaa la dhahaa marka kanoo kale waa hiqa la yidhi laakiin jarxi muqayad ahaa ku dhacayo marka uu qataado ka warinayo dacfi baa ku jiro walahu owhaamun idaa xadata min xifdihi hadduu xifdigiisa ka wariyana owhaami buu leeyahay akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sitta sideeda jarxiga muqayadka muxuu faa-iideeyaa cilmiga xadiidka muxuu faa-iideeya cilalka marka la joogo waxyaabaha wax lagu kala rajaxay ka mid noqonayo maalan asxaabu qataada oo si isku waafaqay haddii jariir bnu xaasim uu khilaafo markiiba waa ogaanaynaa soomaa jariir dacfigii ku jiray baa soo baxaya soomaa ayb can muxamed bni isxaaqa huwa muxamed bni isxaaqa bni yasaar ayb saaxibu lmagaazi moxamed bnu isxaaq bni yasaar almadani saaxibu lmagaazi wahuwa saduuqun yudallis xadiidkiisa waa xasan haddii laga nabadgalo tadliiskiisa akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca can abana bni saalix abanu bnu saalix huwa alqurashiyu mowlaahum wahaqahu la'imatu ninkan marka a'immada waa tawhiiqiyeen ibnu xasmi majhuul waayuu yidhi waa gafay ibnu cabdilbarna waa daciifiyey waa wahmiyey isagana meeshaas can mujaahidin wahuwa mujaahid bnu jabrin abulxajaaj almufasir taabiciga mufasirkaa yidhi ibnu cabaasan saddex jeer musxafka ku dul aqriyey tafsiirkiisa aayad aayad aan ugu istaagayay ayb aa ninka markaa la yidhi idaa jaaka tafsiiru can mujaahidin faxasbuka bihi hadduu tafsiirka mujaahid kaaga yimaado ku gaabso sufyaanu thawriyaa yidhi isagana marka waa imaam jaliilo hiqa akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can jaabir bni cabdillaahi wahuwa jaabir bni cabdillahi bni camr bni xaraam ayb asalami axadu lmukiriin asxaabta rasuulku ka mid ahaa toddobada mukiriintana waa ku jiraa qaala naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu reebay buu yidhi an tustaqbala alqiblatu qiblada in la qaabilo bibowlin lala qaabilo kaadi qofka isagoo kaadi ku dhex jira qiblada inuu qaabilo fara'aytuhu waxaan arkay qabla an yuqbada inta aan la oofsanin bicaamin sanad intaan la oofsanin ka hor yastaqbiluhaa isagoo u jeesanayaan arkay waxaa lagu xambaaraa marka bunyaan waay marka meesha uu ku arkay meel dhisanay ahayd xadiidkana marka istiqbaal jawaazu listiqbaali fi lbunyaani buu daliil u yahay xadiidkan qofku marka musqul dhisan oo ku jira qiblada waa u jeesan karaa leanna kii ibnu cumarna waa istidbaar kanna waa istiqbaal labadooda marka laysu geeyo shaafici iyo maaligay xujo u yihiin marka ay daliil u yihiin ayb wa fi lbaabi can abi qataadata wa caaishata wa camaar marka haddii lagu yidhaha baabkan de axaadiidta ugu muhiimsan waa saddex xadiid xadiidka abu ayuub oon soo marnay hore iyo xadiid ibni cumar oo imaan doono saxiixa ku sugan iyo xadiid jaabir marka laysu geeyana waxaa ka soo baxaya qowlka shaafici iyo maalik ay ku tageen waana acdalu laqwaal isaga ah qaala wafi lbaabi can abi qataadata wa caaishata wa camaarin qaala wa xadiidu jaabirin fi hada albaabi xadiidka jaabiri baabkan dhexdiisa ku sugan waa kan uu sheegaye xadiiun xasanun gariib waa xadiid xasan ah oo gariib ah ayb waqad rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey ibnu lahiica cabdullahi ibnu lahiicata almisri can abi zubayr moxamed bnu muslim ibni tadrus can jaabirin can abi qataada min musnadi abi qataadau ka dhigay anahu ra'a nabiya sal l slam nabigu arkay abu qataada yabuulu isagoo kaadinayo mustaqbila alqiblati qiblada isagoo marka xaal u jeedo qaala tirmidiyu ahbaranaa bidalika qutaybatu wa qaala xadaana bnu lahiica meeshan marka dariiq labaaduu xadiidkan jaabir u keenay laakiin dariiqa labaad xadiidku waxaa weeyaan min musnadi abi qataada laa musnad jaabir maaha qaala waxadiidu jaabirin can nabiyi sal l slam xadiidka jaabir oo nebiga uu ka warinayaana asaxu asaxnimo badan min xadiidi bni lahiica ka asaxnimo badan sabab wabnu lahiicata ibnu lahiica daciifun cinda ahli lxadiid wuxuu leeya ibnu lahiica aimatu ahli lxadiid agtooda waa daciif dacafahu yaxya bnu saciidin alqataan iyo wagayruhu ayaa daciifiyeen laakiin dacfiga ibnu lahiica marka la taxqiijiya xataa waa dacfi ka yimid kutubtiisa markay ka gubatay kadib ayaa wahmiga iyo qaladka uu soo galay ikhtilaad baa marka ku dhacay sidaasuu marka wuxuu ku noqday daciif marka laakiin qabla alikhtilaad wixii uu wariyey oo kutubtiisii markuu haystay wuxuu warin jiray say noqonayaan kuwaas waa saxiix ayaga see lagu garanaa marka wixii qabla alikhtilaad uu wariyey iyo bacda alikhtilaad waxaa lagu kala garanaa saddex cabdullaahi hadday ka wariyaan waa qabla alikhtilaaf cabdullahi bnu yaziid almuqri cabdullahi bnu lmubaarak almarwasi cabdullahi bnu wahab almisri saddex axadu lcabaadilati halaaa hadduu ka wariyay saddexdaa mid ka mida xadiidku waxaa weeyaan isaga lagu cilayn maayo ibnu lahiica markaas bacd ilaima waxay ku daraan qutayba hadda riwaayadaba noogu jiro qaara ku daro laakiin ibnu xajar taqriibu tahdiibka saddexdaas cabaadilo unbuu sheegay marka ibnulhayaca sidiisa daciif uma aha isaga marka waa ikhtilaadka dacfi marka ikhtilaatkuna waxaa weeyaan laazim iyo daari oo u kala baxaa ikhtilaadkiisu laazim ma ahayn daari oo ahaa markay kutubtii ka gubatay marka ikhtilaadka daarigana waxaa lagu kala saaraa qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad ayb laakiin waxaad moodaa alimaamu tirmidi isaga dacfigiisa inuu arkayo sidaa darteed buu yidhi riwaayadii hore xoog badan buu saa u yidhi qaala xadaanaa hanaadun wa huwa hanaad bnu sariy abu sariy alkuufiyu qaala xadaanaa cabdatu wa huwa cabdatu bnu sulaymaan alkilaabi hiqatun habtun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can cubaydillaahi bni cabdila can cubaydillaahi bni cumar can muxamed bni yaxya bni xabbaan wa muxamed bni yaxya bni xabbaan alansaari اlmadani hiqat faqiih akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can camihi waasic bni xabbaan waasic bnu xabbaan xada waa kor dhigan tahay xibaan maaha صxaabiyu bnu صxaabiyi weeyaan marka waasic ibnu xabaanka can ibni cumara qaala raqiitu yowman maalin baan fuulay calaa beyti xafsata xafsa gurigeeda korkiisaan fuulay fara'aytu nabiya waxaan arkay nebiga sala اllahu calayhi wasalam calaa xaajatihi isagoo xaajadiisa korkeeda ku sugan xaajo gudanayo mustaqbila shaami xaal ou shaam usii jeedo xaggeeda mustadbira alkacbati kacbadana u daba jeediyey istidbaarkii marka xadiidkiisii waa kan marka qaala hada xadiidun xasanun saxiix xadiidkan marka saxiixaynkuu ku yaallaa soo maa xadiid ibni cumar istidbaarkiina waa keenay tirmidi istiqbaalkiina waa keenay xadiid jaabir waaye kii cumuumka ku jirayna waa hormariyey ayb axsana saniica ayb aqwaashuna marka intaas unbay badanaa ku wareegaysaa ibnu cumar marka uma qasdin nebiga inuu fiirsaday ishiisaa ku dhacday mar haddii ishii ku dhacday aragtidii xasishay wixii hadda xugun fiqhi ah oo soo gelaya meeshana waa soo wariyey oo waa soo guuriyey markaas ayb baabu nahyi can ilbawli qaa'iman baabu bayaani nahyi nahyigii caddayntiisiibuu u baab yahay can ilbowli layska reebo kaadi qaa'iman qofka isagoo taagan inuu kaadiyo qofkii taagnaansho inuu ku kaadiyo iska reebidda layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay ayb waxay halis u tahay kaadidii inay gaargaarto qaala xadaanaa caliyu bnu xujirin caliyu bnu xujirin weeyaan waa bidami alxaa wa iskaani iljiim huwa caliy bnu xujrin الsacdiyu almarwasiyu hiqat xaafid akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim wاtirmidiyu qaala ahbaranaa shariikun wahuwa shariik bnu cabdillahi nakaci اlkuufi ayb xadiidka hore jaabir intaanan ka tegin ka bixin xadiidkii hore ee jaabir imaamu tirmidi cilalulkabiirka wuxuu soo guuriyey imaamu lbukhaari uu ka soo guuriyey xadiidkan inuu saxiix yeelay bukhaari idan marka xadiid jaabir waxaa saxiix yeelay imaamu lbukhaari sidoo kale ibnu sakan ayaa saxiix yeelay imaamu nawowi xoogaa waa ka istaagay wuxuuna uga istaagay ibnu isxaaqa ku jiro maxamed ibnu isxaaq waxaan dhahnay saduuqun mudallis saduuqun yudallis waxaa noo dhigan marka anaga can moxamed ibni isxaaq can abana qoran can mudaliska cancanadiisana hadda waa laga istaagi jiray ayb lidalika uga istaagay alimaamu nawowi xadiidka shib waa ka aamusa tawaquf laakiin ibnu xajar baa wuxuu faa-iideeyey riwaayada imaam axmed musnadkiisa ku sugan ayuu xadaanii yidhi marka idan saraxa bitaxdiidi fi riwaayati axmed khalasmara meeshaas marka ciladii ibnu isxaaq waa baxaysaa marka ayb waxaa kaloo xadiidka daciifiyey ibnu cabdilbar muxuu ku daciifiyey abanu bnu saalix ayuu isaga daciifinaya laakin itafaqa alaimatu cala tawhiiqihi a'imadii isaga ka horeysay waxay isku raaceen tawhiiqa ninkan abanu bnu saalix marka saa darteed xadiidku waa saxiix talkhiisu lxabiirka ayaa ibnu xajar uu uga hadlay xadiidkan ayb baabkii markaan u laabanno baabu nahyi can اlbowli qaa'ima qala xadaثna caliy bnu xujri qala ahbarana shariik wahuwa shariik bnu cabdillaahi annakhaci alkufi saduqun yukhdiu kaiiran saduuqun yukhdiu kaiiran marka haddii la yidhaha saduuqun yukhdi muxuu noqonaa derajadiisu marka waa dacfi waa jarxi weeyaan taas ayb oo qaadi buu ahaa ninkan marka qadihiisa waa la ammaanay kaana caadilan faadilan caabidan ayuu ahaa ayb shadiida cala ahli اlbidaci akhraja xadiiثhu albukhaariyu tacliiqan wamuslim wاlarbaca can lmiqdaami bni shurayx huwa almiqdaamu bnu shurayx bni hani hiqat akhraja xadiiثahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim wاlarbaca can abiihi abulmiqdaam alkufi muhadramun hiqa marka aabihiis waa shurayx bnu hani muhadramun hiqa mukhadram markayaa la yidhaahdaa qofka waqtigii nebigana soo gaaray laakiin nebiga aan arkin akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim wاlarbaca can caaishata qaalat man xadaakum qofkii idiin sheego ana nabiya sal l slam nebiga kaana yabuulu inuu kaadin jiray qaa'iman isagoo taagan falaa tusadiquuhu ha rumaysanina maa kaana yabuulu ma kaadin jirin nebiga ilaa qaacidan isagoo fadhiya unbuu kaadin jiray mara dee xadiidka marka nahyi waa baabka tarjamada xadiidku waa ismudaabaqaynayaano nebigu fadhi unbuu ku kaadin jiray bay leedahay marka istaaggana ma samayn jirin qofkii istaag idinkaga sheegana ha rumaysanina marka nahyi baa marka meeshaas jiri kara ama tansiih ha ahaado ama si kale ha ahaado iyada laakiin cilmigeeday ka warramay ogaalkeeda saas waa weligeed ma arkin rasuulku istaag ku kaadinaya wixii kale marka u arkaynaa qaala wafi lbaabi can cumara wa burayda baabka marka waxaa ku xadiid cumar iyo xadiid burayda ayaa ku sugan qaala xadiidu caaishata axsanu shayin fi lbaabi wa asaxu baabkan oo annahyu can ilbowli qaa'iman xadiidka caaisha ugu asaxnimo badan marka waa ugu asaxnimo badanya waa saxiix maa laga wadaa marka maya bal xadiidkan ibnu xajar ase wuxuu yidhaahdaa nahyiga annahyu can ilbowli qaa'iman xadiid saxiix ah oo ku soo arooray ma jiro buu yidhaahdaa kaanahu marka kan waa daciifina shariik ibni cabdillaahi naqaci inuu ku daciifinayaadna moodaaqaala waxadiiu cumara xadiidka cumar inamaa ruwiya marka wuxuu u laabtay wafi lbaabi can cumara sowma dhihin xadiid cumar u laabtay waxadiidu cumara xadiidka cumar inamaa ruwiya waa la wariyey min xadiidi cabdilkariim bni abi lmukhaariq can naaficin can ibni cumara can cumara qaal ra'aani nabiyu sal l slam nabiga ay arkay wa ana abuulu anoo kaadinayo qaa'iman istaag aan ku kaadinayo xaal aan taaganayo faqaala wuxuu yidhi yaa cumaru cumarow laa tabul qaa'iman ha kaadinin adoo taagan famaa bultu ma kaadinin qaa'iman anoo taagan bacdu bacda dalik hadalkaa ka gadaana ma kaadinin marka xadiidka cumarna sanadkiisii waa ka waa sheegay wainamaa rafaca hada alxadiida xadiidkan waxaa nebiga u kor yeelay cabdulkariim ibnu abi lmukhaariq wa huwa daciifun cinda ahli lxadiid ninka ahlulxadiidka agtooda waa daciif dacafahu ayubu sakhtiyaaniyu ayaa daciifiyey wa takalama fiihi waana ku hadlay marka wuxuu leeyahay xadiidkan cumar ee nebigaa saa i yidhi dhahay waa daciifu ka wada cabdulkariim ibn abi lmukhaariq ayaa nebiga u kor yeelay waana daciif ninkaas ayb warawaa cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara qaala qaala cumaru cumar waxa uu yidhi maa bultu qaa'iman ma kaadinin anoo taagan mundu aslamtu intaan islaamayba ka bilaab laga soo bilaabo marka midda saxdaa tan waay marka middan waa mawquuf soomaa marka middan iyo tii hore maxay ku kala duwan yihiin tii hore waa marfuuc nebigaa loo koryeelay middanna waa min waa qowlu cumar waay kan haddan ayb wahada asax marka halkan fiiri waxaa iskhilaafaya marka waqfi iyo rafci musalaxa waa lagu sheeg sheegaa waqfi iyo rafci baa iskhilaafaya riwaayadii marka mawquufkuuna xoojiyey lama dhihin marka marfuucadu waa ziyaadatu hiqa wa ziyaadatu min athiqati maqbuula iyo ma gelin isaga inkastoo hadda ninkan ku jira uu haysto waa daciifba uu leeyahay haddana laakiin dariiqada ahluxadiidku waxay qaraa-in inay feeriyaan wuxuu leeyahay marka mawquufka asaxnimo badan min xadiii ka asaxnimo badan min xadiidi cabdilkariim cabdulkariim xadiidkiisa ayb marka wahada asaxudaana saxiix unbuu ka wadan wahada asaxu min xadiidi cabdilkariim mawquufkaas saxiixa kan cabdulkariim isaga saxiix maba ahanba waxadiidu buraydata fi hada sowma dhihin wafi lbaabi can cumara wa burayda xadiid cumar waa ka hadlay wa xadiidu buraydata burayda xadiidkiisa fii hada oo kan baabkan dhexdiisa ah hayru maxfuudin isagana maxfuud maahan buu yidhi hayru maxfuud marka muxuu ka wadaa waa shaad ama waa munkar ka soo hadalna wa macna nahyi halka haddana wuxuu soo galay marka nahyigan uu baabeeyey annahyu can lbowli qaa'iman nahyu taxriim miya mase waa nahyu tanziih wuxuu yidhi wamacna nahyi can ilbowli qaa'iman macnahaas cala ta'diibi waay cala ta'diibi waa aadaab u yeelid ta'diib un calaa wajhi ta'diib buu nebigu ayaa ayaa yacnii loo yidhi laa cala taxriimi ma aha taxriim ma aha marka nahyigani xaaraan ma keenaa taxriim ma aha waa nahyi tanziih ah waa laga fiicanyah laakiin haddii ay ka dhalanayso meeshu ay meel adag tahay kaadida qofka uu istaag ku kaadiyo ay kusoo noqonayso nahyi ta'diib mau noqona marka maya markaas waa taxriim xadiid ibni cabaas labadii nin ee nebigu yidhi innahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiirin waxaa ku jirta ama axaduhumaa fa kaana laa yastatiru min bowli waxaa laga hadlaa waxay tahay marka qofka uuna kaadida ka cabsanaynin inay soo gaarto ayaa laga fiican yahay fadhigaa ka fiican waqad ruwiya can cabdillaahi bni mascuudin qaal macnahaasuu marka wuxuu ku taageeraa athar ibnu mascuud waxau yidhi inna min aljafaa'i qallafsanaanta ama qallalnaanta waxaa ka mid ah jahliga waxaa ka mid ah an tabuula inaad kaadisid wa anta qaa'imun adoo taagan waa jafaa iyo qallafsanaan nebigu hal maruu istaag ku kaadiyey sida imaan doonto laakiin kaadidiisu waxay u badnayd fadhi baabu ruksati fi dalika baabu bayaani ruksati ruksadii caddaynteediibuu u baab yahay fii dalika arrinkaas marka ruksada badanaa iyadoo dabamarya isaga nahyigii hadda nahyiguu soo hormariyey baabu nahyi can ilbowli qaa'iman buu yidhi kadib wuxuu ka daba keenay marka ruksadii qala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qala xadaanaa wakiicu wahuwa bnu ljaraax alru'aasiyu can lacmash magaciisa muxuu ahaa acmash sulaymaan bnu mihraan abu muxamed alkaahiliyu ayb nin muxadina waa ahaa muqri'na waa ahaa can abi waailin wahuwa shaqiiqu bnu salma abu waail shaqiiqu bnu salmata alkuufiyu iqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can xudayfata wahuwa xudayfat bnu lyamaan abu cabdillaahi radia allahu canhumaa isaga aabihiisba saxaabe laba saxaabi bay ahaayeen ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga ataa wuxuu yimid subaadata qowmin qolo qashinqubkood ayuu yimid fa baala calayha waa ku kaadiyey korkeeda qaa'iman isagoo taagan buu kaadiyey waxaa laga yaabaa marka de meesha meeluu fariisan kara inaynan ahayn ama fadhigu inuunan u sahlanayn ama meeshuba inay iska jilicsan tahay waxyaabihii marka laga iska ilaalinayana waa ka fog waa ka fog tahay fadhiguna waxaa laga yaabaa inuu marka dhib iyo wax ku ahaa oo aynan suuragal meesha ku ahayn in la fariisto fa ataytuhu waxaan ula imid biwaduu'in baan ula imid weysaqaad baan ula imid oon u keenay ayb biyo uu ku weysaysto fadahabtu waxaan doonay fadahabtu waan tegay liata'ahara canhu inaan kadib maro xaggiisa saan gadaal uga maro in ka tago fadacaanii waa ii yeeray rasuulka isagoo xaajo gudanaya miyuu hadlayaa marka kaalay miyuu yidhina maye riwaayaadka qaar baa sheegayo waa u tilmaamay tilmaanu ugu wacay saasuu yidhi marka ma ka dhalanaysa in lagu dhex hadlo qofka isagoo xaajo gudanaya waa ii ishaaray yuu yidhi marka an tacaala kaalay ayuu ii ishaaray fadacaanii waa ii yeeray xataa kuntu ilaa aan ahaaday cinda caqibayhi labadiisa cirbood agtooda ilaa aan ka ahaaday marka labadii cirbood yacni gadaashiisa gadaashiisu istaagay xagga kalouna u jeestay de nebiga ma usoo jeesanin xaggiisa wuxuu ka dhiganaa marka sutro dadkii waxba uga gambanaa marka fadacaanii xataa kuntu cinda caqibayhi ilaa aan ka ahaaday fatawada'a waa weyse qaatay wa masaxa calaa khufayhi labadiisa qof korkoodauna masaxay ayb xadiidkan marka ruksada nas buu ku yahay oo wuxuu leeyahay fabaala calayha qaa'iman caaisha keedii marka maxaa la dhahayaa cilmigeeday ka warantay iyo ogaalkeeda saxaabiganna wixii uu arkay oo isaguna ka warramay qaacidaduna waxay tahay man calima xujatun calaa man lam yaclam qofka hadduu wax ogaado iyo qofka aan waxba ogeyn yacni waxaa kaloo la yidhaha cadamu lcilmi laysa bicilmin waxaan ani ma arkin ma ogi cilmi maaha iyada laakiin ninku markuu xugun sheegaayo cilmiyaa ku jira meesha ziyaadatu cilmin ayuu haystaa ayib marka istaag in lagu kaadiyo xadiidkan marka inay bannaan tahay buu sheega haddii laga nabadgelayo kaadida ayb xadiidka caaishan hadda waxaa lagu xambaarayaa un waa laga in la yiraahdo waa laga fiican yahay tan rasuulka marka muxuu u sameeyey libayaani aljawaaz isagu inuu dadka tuso inay bannaan tahay u sameeyey laakiin in istaag lagu kaadiyo ma fiicn waa laga fiicay qaala wasamictu ljaruuda yaquulu bacdi nusakh kuma taalla sidaan wasamictu ljaruuda yaquulu samictu wakiican baan maqlay yuxadiثu bihada alxadiiثi can اlacmash uma qaala wakiicun wakiicu wuxuu yihi hada asaxu xadiiثi ruwiya can الnabiyi sal ا l slam fi اlmasxi xadiidkan waa xadiidka ugu asaxnimo badan oo nebiga laga wariyey masxiga almasxu cala اlkhufayn wasamictu abaa camaar baan maqlay buu yidhi alxuseyn bna xurayd yaquulu samictu wakiican fadakara naxwahu marka bacdi nusakh kuma soo aroorin qaarna waa ku yaalaa qaala wahaakada rawaa mansuuru wacubaydatu dabiyu sidaasoo kale mansuur iyo cubaydatu adabbi cubaydatu bnu isaga sheegi doono cubaydaha magaciisa cubaydatu bnu mucatib adabbi labadooda sidoo kale waxay wariyeen xadiidka can abi waa'il bay ka wariyeen yay la siman yihiin marka acmashay la siman yihiin mansuur iyo cubaydatu dabbi ayaa abu waa'il ka wariyey awal abu waa'il yaa ka warinaya acmashaa ka warinaya marka acmashay la siman yihiin can abi waa'ilin can xudayfata mila riwaayati alacmash marka acmash waa la mutaabaceeye waay mutaabacaadkii mutaabaca ayuu haystaa warawaa xamaad bnu abi sulaymaan shaykhu abi xaniifa warawaa xamaad bnu abi sulaymaan wa caasimu bnu bahdala can abi waa'il bay iyaguna ka wariyeen can ilmugiirati bni shucba labadan marka xadiidka maxay ka dhigeen min musnadi lmugiira acmash iyo cubaydatu ibnu mucatib adabbi iyo mansuurna maxay ka dhigeen min musnadi xudayfa mukhaalafadu marka waxay ka taagan tahay saddexna xadiid xudayfay ka dhigeen labadanna waxay ka dhigeen xadiid almugiira wa xadiidu abi waa'ilin can xudayfata asaxu xadiid abi waa'il baana xoog badan xudayfe markuu ka warinayo labadaba waa leeyahay dabcan abu waa'il laakiin marka xudayfe uu ka warinayo yaa awal ka warinaya taasi acmash iyo mansuur iyo cubayda kaasa asaxnimo badan ayb tirmidi marka sidan uu yeelay baa ibnu xajarna uu yidhi sidaana fiican inuu labadan riwaayadooda waa laga raajaxsan yahay inuu yidhaahdaa fiican buu yii sababtana waxay tahy inkastoo ibnu khuseyma isagu labadaba saxuu ka dhigay oo wuxuu yidhi alxadiiu saxa alxadiiu min xadiii almugiira iyo min xadiii xudayfa labadaba u ansaxay laakiin labadan xamaad iyo caasim mutaabacadoodu waxweyn ma keenayso lanna labadoodaba warbaa ku jiro mid kastaa goonidiisa dacfibaa ugu jiro marka saddexdan marka ma ag istaagi karaan labadan marka sidaan marka tirmidi yeelaya xoog badan waqad rakhasa qowmun qola waxay ruqseeyeen min ahlilcilmi ka mida ahlucilmiga ka mid ah fi lbowli qaa'iman qofka inuu istaag ku kaadin karo waa bannaan tahay dheheen waa bannaan tahay waa sunno maahane ogaawhen dadka qaar markay axaadiista arkaan waa sunnay u bedelayaan waa sunada iyada sunnada tarkiibaa ku jiro adiga laguma dhihin istaag ku kaadi laguma dhihin tarkiib ah sunnada la socda ayb waxaa kaloo wacabiidatu bnu camrin asalmaaniyu intaan marka bacdi nusakh ma qorayaan iyaguna wuxuu rabaa marka cubayda iyo cabiida inuu ku kala saaro mukhtalif iyo mukhtalif wacabiidatu bnu camrin asalmaaniyu rawaa canhu isaga waxaa wax ka wariyey ibraahimu naqaciyu ibraahimu naqaci wacabiidatu cabiidana min kibaari taabiciin weeyaan yurwaa waxaa laga warinayaa can cabiidata anahu qaala inuu yidhi aslamtu waan islaamay qabla wafaati nabiy sal l slam bisanatayn nebigu intuunan dhimanin laba sano ka horan islaamay muhadrab marka wa cubaydatu dabiyu cubaydaha xadiidka hadda noogu jira annagana cubayda waaye saaxibu ibraahim ibraahim naqaci saaxibkiisa waay huwa cubaydatu bnu mucatib addabiyu wayukna abaa cabdilkariim ayaa loogu kuniyeeyaa marka labadu isma lahanoo cabiida weyn buu rabaa inuu dhaho cabiida ibraahimu naqaci ayuu sheekh u yahayba ninkanna ibraahim baa sheekh u ah cabiida iyo cubaydahaasu kuu kala saaran qaala alimaamu tirmidiyu raximah llahu baabun fi listitaari cinda alxaajati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi listitaari is-asturid isqarin cinda alxaajati xaajada agteeda qofku inuu is-asturaa ka mida aadaabu lkhalaa qaala xadaanaa qutaybatu wa huwa qutaybatu bnu saciid abu raja albaqlaaniyu qaala xadaanaa cabdusalaami bnu xarbin huwa cabdusalaami bnu xarb bni salmin الnahdiyu almulaa'iyu hiqat xaafid ayb ahraja xadiida asxaabu lkutub الsit fiihi manaakiir manaakiirna waa leeyihi can اlacmash huwa sulaymaan bnu mihraan can anasin qaala u fiirso kaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa idaa araada alxaajata hadduu xaajo doono inuu xaajo guto lam yarfac thawbahu maradiisa kor uma qaadaynin xataa yadnuwa ilaa uu u dhowaado min alardi dhulka ilaa uu uga dhowaado ziyaada waa mubaalagatan fi listitaar sida uu ugu dadaalayo istitaarku marada xataa kor uma qaadaynin ilaa uu dhulka u dhowaado markaasuu qaadaya haakada rawaa moxamed bnu rabiicata sidaas uu wariyey can alacmash can anas hada alxadiid fiiri marka acmash aweliyaa ka warinayay cabdusalaam ibnu xarbin mutaabaco u keenay imaamu tirmidi yaa raacay moxamed bnu rabiica isagana sidoo kale ayuu can ilacmash can anas u yidhi waayahay warawaa wakiicun wlximaaniyu wakiic bnu ljaraax iyo wlximaaniyu abuu yaxya alximaani iyaguna can ilacmash bay ka wariyeen qaala acmash wuxuu yidhi qaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa araada alxaajata xaaje hadduu rabo inuu xaajo guto lam yarfac thawbahu maradiisa kor uma qaadaynin xataa yadnuwa min alardi ilaa uu dhulka uga dhowaado wakiila alxadiieyni labada xadiidna mursalun mursal muxuu ka wadaa ay munqaicun labada xadiidba inqiaaca ku jiro sababta wayuqaalu waxaa la leeyahay lam yasmac ilacmashu min anasin acmash anas kama maqlin xadiid walaa min axadin min asxaabi nabiy sal l slam qof asxaabta rasuulka ka midana waxba kama warinin kama maqlin waqad nadara ilaa anas bni maalikin buu fiiriyey waa arkay anas qaala wuxuu yidhi ra-aytuhu yusallii isagoo tukanayaan arkay bayna rukni walmaqaam isagoo ku tukanaya ama maqaam ibraahim gadaashiisa fadakara canhu xikaayatan ayuu ka sheegay fi salaati fiiri marka diqada culamaa ulxadiid fiiriday acmash anas waa arkay laakiin waxba kama maqlinay leeyiin say ku ogaadeen tatabuc iyo sabri iyo yacnii baxhi badan bay ku ogaadeen wlacmashu acmash ismuhu sulaymaan bnu mihraan weeyaan abu muxamed alkaahiliyu wahuwa mowlan lahum qolada reer kaahil mowle ayuu u ahaa qaala alacmash kaana abii aabbahay wuxuu ahaa xamiilan nin lasoo qaaday oo yacnii hooyadiis ayaa dhulkiisii kala soo tagtay soo xambaarsatay dhulka islaamkay la soo gashay fa waratahu masruuqun masruuq waa dhaxal siiyey masale marka fiqiga waay qofka xamiilkaa ma la dhaxal siinaa masale looma dhaxal siinayo iyo masalo kale weeyaan fiqiga haddawna wuxuu ujeedkiisu waxay tahay kaahiligan loo nisbaynayo waa wala ee maahan asaalatan ma aha marka labada xadiidna maxay munqadic ku noqdeen mid kasta acmash wuxuu ka warinaa ka horena anas kan dambana ibni cumar acmashna marka saxaabi waxba kama wariyo meeshaa marka inqidaac baa ku jira labada xadiid marka waxaa weeyaan mursal laakiin axaadiid istitaarka tilmaamaysaa jirta dabcan baabu karaahiyati listinjaai bilyamiin ayb walidalika xataa waxaa la yidhaahdaa acmash marka uu anas ka warinaayo inta badan duruqda uu uga wariyo waxaa ku jiro yaziid araqaashi yaziid araqaashina waa zaahidun daciif waa nin zaahid oo daciif ah sidaasuu faa-iideeyey mubaarak fooriga baabu karaahiyati listinjaai bilyamiin karaahiyadii caddaynteediibuu u baab yahay la nacay alistinjaai istajada nicida la nacay caddaynteediibuu u baabyahay bilyamiini lagu istijoodo midigta gacanta midig in lagu istijoodo aadaabu lkhalaa weli wadaa qaala xadaanaa moxamed bnu abi cumar almakiyu ninkan waxaa la yidhaha moxamed bnu yaxya bni abi cumar almakiyu alcadaniyu naziilu maka maka waa degay waa loo nisbeeyey marka cadanina asalkiisa ah alcadaniyu naziilu maka ibnu cuyayna oo aada u laazimay musnadna waa leeyahay kitaab kitaabu liimaan la yidhaahna waa leeyahay madbuuc ah kitaabu liimaan uu leeyahay axaadiidta iimaanka iyo waxaa uga hadlaa qaala xadaanaa marka xadiidkiisana waxaa wariyey muslim wahuwa saduuqun akhraja xadiidahu muslim wاtirmidiyu wاnasaa'iyu wbnu maajah qala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can macmarin huwa macmar bnu rashid abu curwa alasdiyu hiqat habt faadil ila fi riwaayatihi can haabit wاlacmash wahishaam bni curwa maahane fiiha shayun waxbaa ku jira marka yani dacfi ah ayb sidoo kale wixii uu basra wriyey wixii uu basro ku wariyey waxbaa ku jiro marka jarxigan muqayadka waana anfaca mararka qaar hadday riwaayaadku iscaaridaan riwaayaduna ay tahay riwaayati macmar can ahli lbasra waxaa la dhihi karaa midaan ha laga tago kuwan kalea la qaato cilalkao dhanba macnahoodu waa kitaabku yacnii in badanoo cilalka ka hadlaaba ayb cilalka marka macaanidoodu saas u weyaan ayb can yaxya bni abi kaiir wahuwa yaxya bnu abi kaiir alyamaamiyu hiqat habtun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can cabdillaahi bni abi qataada abu qataada wiilkiisa wahuwa hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can abihi abu qataada can abihi abi qataada ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslm nabiga nahaa wuxuu reebay an yamasa rajulu qofku inuu taabto dakarahu dakarkiisa inuu taabto biyamiinihi midigtiisa uu ku taabto ayuu reebay marka xadiidkan waa mutlaq ama caam qofka inuu dakarkiisa taabto midigtiisa ku taabto ama istijaha ku jiro ama yownan ku jirin lafdigaani marka waa lafdi caam laakiin lafdiga bukhaari baa aad u yani tafsiiru la imaan ama qeyd buu qayd buu keenayaa oo wuxuu leeyahy idaa baala axadukum falaa yaakud dakarahu biyamiinihi midkiin hadduu kaadinaayo dakarkiisa midigta yownan ku qabanin gacanta midig yownan ku qabanin marka idaa baala waxaa la diidayaa marka waxay tahay ma nahyiga uu ku dhacayo fi listinjaa bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen haddii istijadiiba la diiday oo madinat lxaaja ah fii gayri listinjaa min baabi owlaa waayay dheheen halkaas ka bixiyeen qaarkoodna waa kula sii niqaasheen oo waxay yidhaahdeen ma ka imaan karta nacam ibnu abi jamra ka mida dadka ka dooday xadiid dalq ibni caliyinna wuu keenay inamaa huwa badcatun minka iyo aduu marka hadal baa meeshaas ku jira marka wa fi lbaabi can caaishata wa salmaan wa abi hurayrata wa sahli bni xunayf ayaa ku sugan xadiitooda hada xadiiun qaala tirmidiyu hada xadiiun xasanun saxiix wabu qataadata ismuhu alxaaris bnu ribciy waalcamalu calaa hada cinda caamati ahli lcilmi camalkuna sidan weeyaan buu yidhi ahlucilmiga badankooda agtiisa agtooda karihu listinjaa bilyamiin midigta in lagu istinjoodo way kahdeen oo waa naceen ayb baabu listinjaai bilxijaarati istijadii xukunkeeda cadayntiisiibuu u baabayah bilxijaarati dhagax lagu istijoodo baabu listinjaai ay baabu bayaani xukmi listinjaai bilxijaarati istijadii xukunka kusoo arooray cadayntiisiibuu u baabayah bilxijaarati dhagax lagu istijoodo dhagax keliya oo aan biyo la soconin qaala xadaanaa hanaadun huwa bnu sariy qaala xadaanaa abu mucaawiya abu mucaawiya maxamed bnu khaasim adariir aan u soo noqnoqon doona maxamed bnu khaasim kha iyo miim weyaan khaasim adariir hiqatun axfadu nnaasi lixadiidi acmash xadiidka acmash marka laysu khilkhilaafo dadka ugu ahbatsan weeyaan isaga akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can lacmash can ibrahima wahuwa ibrahim bnu yaziid annakhaci abu cimraan alkuufi hiqat ila anahu yursilu kaiira irsaal ayuu sameeyaa ayb irsaalka marka irsaal khafi a weyaan akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita irsaalka khafiga iyo tadliiskuna hadda waa kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin isaga qof ou la mucaasaroonin qof uu la mucaasarooday ee uunan la kulmin ayuu ka irsaalina iyo wax ka warina can fulaanu dhahaya tadliisku laakiin waa qofou la kulmay buu xadiid uunan ka maqlin ka warinaa qofka ayb can cabdiraxmaan bni yaziida qaala qiila lisalmaan cbdimaan bn yaziid bni qays annakhaci iqatun akhraja xadiidu asxaabu lkutub sita qaala waxauu yidhi qiila lisalmaan salmaan baa waxaa lagu yidhi qad callamakum salmaan ulfarisi saxaabigiiu qad callamakum nabiyukum nabigiina wuxuu idin baray kulla shayin shay kastuu idin baray xata alkhiraa'ata xataa sida loo xaajo guto musqusha loo galo loo fariisto alkhiraa'a waa alqucuudu lilxaaja fadhiga qofka uu xaajo u fariisto ayb faqaala salmaanu salmaan waxa uu yidhi ajal haah buu yidhi ajal marka waa nacam wasnan wa macnan laakiin ajal waxaa lagu jawaabaa istifhaamku marka uu yahay jumla muhbata oo wax adaatu istifhaam markaunan ku jirin jumlada jumlada adaatu istifhaam markaynan ku jirin sida tanoo kale hadda qad callamakum nabiyukum kula shayin xata alqira'a adaatu istifhaam male nafyina male ajalaa la dhahaya haddii adaatu istifhaam ou ku jirana nacam ayaa la dhahaa haddii nafyi adaatu istifhaam oo haddana jumladu ay tahay jumla manfiya maxaa la dhahayaa markaas balaa marka nacam iyo balaa iyo ajal saasay kala yihiin luqada carabiga marka waxaa fahmay marka sida ay waasaca u tahay ayb kulli waa wadahaa haddana mid kastaa jumlay jawaab u noqon kartaan faqaala salmaanu ajal ayuu yidhi nahaanaa an nastaqbila alqiblata wuxuu naga reebay nebiga inaan qiblada qaabilno biqaa'itin aw bibowlin aw an nastanjiya bilyamiini ama midigta inaan ku istijoonno aw yastanjiya axadunaa ama midkaan inuu ku istijoodo biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar inuu ku istijoodana waa naga reebay ow nastanjiya ama inaan ku istajoonno birajiicin digo digo ow bicadmin ama laf digay ama laf inaan ku istajoonno taana waa naga reeba marka wuxuu ka wadaa marka ow yastanjiya axadunaa biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax waa loo golyahay marka saddex dhagax haddii lagu istajoog karo marka fiihi jawaazu listinjaai bilxijaara tarjamadeena marka saas waa waa in dhagaxii marka lagu istijoon kara keligiis saddex inaynan ka yaraaninba laba shardi baana shardi ayaa la rabaa in la helo al inqaau iyo cadadku inuusan ka yaraanin saddex dhagaxda dhagaxda inay saddex ahaato meeshiina in la nadiifiyo haddii meesha marka saddex ka yar ay nadiif ku noqoto kan saddexaad waa in la isticmaalo waana sida imaamu shaafici aimo badan ay qabaan xadiidkaana u tilmaamay wa fi lbaabi can caaishata wakhusaymata bni haabitin wajaabirin wakhallaad bni saa'ib can abiihi qaala xadiidu salmaan xadiidun xasanu صaxiix wa huwa qowlu akari ahli اlcilmi weeyaan min asxaabi الnabiy sal ll ly slam iyo man bacdahum dadkii ka dambeeyey ra-ow waxay arkeen ana alistinjaa'a bilxijaarati dhagaxda lagu istajoodo iyo wixii dhagax lamida sida waraaq iyo wax lamida shaygu hadduu wax fujin karo daahirna yahay waa lagu istijoo karaa ra-ow waxay arkeen ana alistinjaa'a bilxijaarati dhagaxda lagu istijoodaa yujziu inuu gudaayo ku filan yahay wain lam yastanji bilmaai biyoyownanba ku istajooninba e ayb meeshaan marka dadku wax badan waa dhibaata ka haysato innaga dadkeenna weliba waxaa arkaysaa mararka qaar qofkii meel biyole ma joogo waa istijoonayaa dhagax ama waraaquu ku istijoonaa si fiican uu istijooday duhurkii ama salaadii baa kusoo dhowaatay biyana myacnii musqulna male meeluu musqul ka gala iyo xuma heli karo intuu iska weyse qaato salaadda ha tukado waa tukan karaa lianna dhagaxdii waxay ka kaafiyeen istijadii saasuu tilmaamaan dadkeenna marka maxay samaynayaan salaadaa uga tegaysa waxaa laga yaaba hadduu waaye maanta dhan inuu musqul raadiya hadduu waqtiga xataa uu baxo oo salaaddii waqtigeedii tago salaaddii baa laga yaaba in waqtigeedii tago hadhow soo qallaynaya maxaa dhaca haddaad tiraa wuxuu ku leeyahay istijo ma qaba aniga waaba soo istijootay dhagaxdii soo istijo maaha waxyaabaha marka waxay ka mid tahay tashadudka jahligu uu keenay waxaana ka dhashay musiibadan salaad in looga tagaa ka dhalatay markamaahasaayb wain lam yastanji bilmaai biyayownanba ku istajoonin idaa anqaa haddii uu nadiifinaa haddii uu nadiifiyo athara alghaa'iti walbowl meesha raadka saxarada iyo kaadida raadkeeda hadduu nadiifiyo uu dahiro wa bihi sidaan ayaa in dhagax keliya ku filan tahana yaquulu thawriyu wabnu lmubaarak washaaficiyu waaxmedu waisxaaq iyaguna sidaasay ku tageen aimadaas hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslam cala nabiyina mxamed